bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugunsadaasan hamiin kasta markil kureebo hamiinnimaada jamaada ee sabtagaha galaasa hamiinnimo arbaawo iyo qamiso hooyda ayta taariikhdan iyo ka beeganta shanta bilo lamaad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaan ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid aha maamulka degmada baydhabo amaraha ku saari dadka degan waddooyinka magaalada baydhabo barnaamijkay ku dhugunsada doontaan xili maamulka degmada baydhabo iyo magaalada kuwadaan burburinta guryaalka hagali jidadka magaalada baydhabo saasaata weliba barnaamijkan ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal nagada wafdi ku dareere w h o oo hadeeri magaalada baydhabo islamarkaasna booqaday cisbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo barnaamijkii hasiinku gudbii doona ujeeddada wafdigaasi teeyoon booqadeen cisbitaalka saasaata weliba barnaamijkan ku dhugunsada wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalmugin damboyti magaalada xudure gobolkaas bakoor kuwadi kulamo la xiriira naqshadeynta magaaladaasay barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqda waraysi dheeruna luweeldhani gudoomiyaha guddiga howlaha guud ee golaha deegaanka degmada xudur saasaata weliba barnaamijkan hasiinka gudbiyi doona hoo ilaahay karaal naqda shirwiino linku taladahay sida linku horseeda lahay cudurka cusub ee koronafirus oo ku dhihi magaalada muqdisho mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliyana ku qayb galeen barnaamijkay ku dhugunsudi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doonay suuq cusub oo laku furi magaalada muqdisho wasiirka ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya oo ku baaqi in la dhiirigeliya ganacsiga soomaaliya qodobadaas iyo walaagahan isaa'id iyo barnaamijkaanasiinku gudbii doona intii saawada ka jir anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya barnaamijkaasiin saarintana sinkula dareersiyahay dhinacsan aadan weliba gacan weyn ku jeysadahay wadaayka almuhandas bilaal hilaal sheekh shucaab markali mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan amiin faylan kulun faylan akhyaari ha ka dhowaada markoo kale barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka horeeya barnaamijkan hoosenqobada maamulka degmada baydhabo oo muddooyinkan dambooyey magaalada baydhabo iyo kuwadeen burburyowga guryaalka hagaleen jidadka magaalada baydhabo iyo weliba amaraha ku saaren dadka degan guryaalka hagali waddooyinka magaalada baydhabo gudoomiyaha degmada baydhabo eena duqa magaalada baydhabo oo isu kormeer ku suubiyey waddooyinka dhismaha ku dareeran ee magaalada baydhabo iyo amarkun ha ku saari رب العالمين بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد marka hore shirka ijraa'il waxaa weeye maanta way haboodayay jidadkii la suubiyahay xaafado la suubiyahay oo shacabka la suubiyahay meel alaabisa maxay habooqasho kasaadi waxyaalaha ka aragay waxyaalahan ka aragay way kamid ah guryo laka wareegaday lindunyana oo meel alaa jidka ka dhex yaala waxaa ka argay musqulu jididka dhabtiyo dhabtiyo dhabtiisa ku qodow waxaa ka argay waxyaala oo cadaaladara qalda ka argay hase yeeshee laakiin amara ku bii jididkan waxaa weeye toban waay guri kastoo jidka ka jira dugeele gudoomiyihii meel alaa xaafadda iyo muxuu hayaa markasii injineerka ka shaqeeya arrintaas yaa horta marka hore meel shirka jira tahay shacabkooda arkay waynka baaqay jididkana suubiyo isii sharafsiinata edeegashada yaad sharafo qaata bilasaamada magaaladaas sharafo qaata maylaraaisa muxuu ahay magaalada suuladihi ayaa sharafo qaata adduunka oo dhan muxuu ahay magaalo kasta oo oo lakabiye jirida lakabiye laakiin gurigeeka toosta toosaa la dhibiye waa qayno international adduunka o dhan yaalo waay marka master baraankaas magaalooyinka laysuubiyo waa arrin muhiim ah oo dhulka iyo dadkaba roon dowladda suubiyaasoo dhalaha barakay dowladda la suubiyahayta madaxweynaha cabdilcasiis ali jacnaawi amar ku bi in la suubiyo jididkan magaaladan oo gudoomiyaasha xaafadaha ama kuna sida way taageerayaan maayo dadana dowladda madaxweynaha oo maayo in la burburiyo gurigii jidka dhex jira ka dhex yaa cidii ka toosta gurigii jid yani waxaa naqshadaas banaankaas ka toosa waa la burburiyay shacabka laakiin hoggaansanaadeen awaamiirta dowladda yani maxaa jidka waa jid magaalada laga suubiyo qarshla kubiyo dhaqaala kubiyahayo dowladda marka biidi in jidka meel laga suubiyo la hagaajiyay hagaajinta shacabkan suubiyahayn inay cogbalaa noqoda yodanat meel baawar maha maraana xaafadaada ti ee haddii jid la kenkabi aad ka adeegadaas baawarka guriga hortiska dhikaaw faa-iido waxaa way ganacsi kafurada kor jidka haddii la suubi hortiyooda guriga ganacsiga kafurada kor yani business baa la suubi kor laakiin meel jidda ka barsanaan meelaas gado nolola bataan asdaraadii way fadaane in jididkan biyaha ay shacabka iyo gacan ka siiyaan mas-uuliyiinta reer saame iyo aqbalaha laga fadeen waa dilniin oan sheegaan arrintaas way bulshada caalamka waxaa waa jidaan siibi haddii leeda dhammaan isu suri maayan contribution ma biyahan halnii biyo leeyin laakiin shacabka kiika ma ku buraaraysan arrintaas waxay ku buraarijiyaanay meelalaasha maayo jidal biyad yara wali walka dar saarela qaybtaro ka dar saarela lakadaan guri oo jid guriyoodo jil ka dhisay oo jid agari dumintiis yan diide aqlama noqdo saas daraadiye way meelala codsadaana shacabka ka codsadaana ka baaqana in arab way ahaa dhaqangeliyaan waa arrin dowladeed haddii ay meel dowlada jar amarba ka dareerow jidna marka suubiyow yacni muxuu aha shalina mayaala haddii dowladda wahay marka shacabka waa in dantiyo goradaan waa in meel la shaqeeyaan dowladda muxuuahay walaal la qabado muxaafada meelaha noqode buraaka kan way kale meelalaasa muxuuahay eediyada jeeraa in arimoy ahaayeen muxuuahay si toosan dhaqan garan jid badan hadare toban saddex jid xaafado oo dhan dhinaca adc nagatoy dhinaca meelalaasa muxuuahay ولجمعة لنا عن نظرة وحافظة وأن الجديد لك بيه وجديد كاس وين نسوب بها شعب دور دار نسوب بها دور دار محاي ولا لا نسوب يعني محاي شعب جوا نسوب بها جعلنا لكن أي لكور كوري دتك مسؤولية اللي هي ساري ولا سنة فليان وأنا ما ستر الله
warshada sbuunyada shaakir shooble shooble haa shinew sidee umay may waa degaanka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan goradaayo wed alo hadda shugri shaf dhuure ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir way bua warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas ardaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaad anhayna iyo isbuunyo shabshal bana anhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaasha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone ankakadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ehi ileen bershooba shiila waxa koobiyahay siday originaal farmadoobaga ankasee warshada isbuunyada ee shaakir okayaala magaalada baydhabo dhinaga batiin gobob hanqat horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalato gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaartada xafiiska la maarnamayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe amwalay faafahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumi kow tumi kow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama teleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan qeybasha hore iyo dareertan akhyaari wafdi ku dareera hay-ado caalami ah oo ku mid hay-adda caafimaadka adduunka markii magaasha lahaa gaabi w h o lunkasow iyo hadeeran magaalada baydhabo waa nin wafdigun hadhowaayay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadhowaayo shukureed weliba iyo booqdana isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo iyo an ujeed shahayti sidii aan ku kuurgala lahayn xaalada dadka dhimirka lunkajira ee ka jiraan isbitaalkaasi tohoy dhimirka ee magaalada baydhabo booqashada kureed weliba warbaahintii la hadalay maamulka isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad aan ka faraxsana boqosadii ninkoeng w h o unicef un f b a iyo may lerahaysa peace building project may lerahaysa bita oo hogaamiyo wasiirka caafimaadka osun may lerahaysa wafdigaasi hogaamiyey boqosadii booqdan xarunta dhimir wali kuwaad hadalnay maadaama xaruntu ay tahay xarunto keliya soomaali kofargarayaas meelaraaseen gobolada baayba koolgeeda jubbooyinka shabeellaha hoose in walweyn lagu qabada mental healthga mustaqbalka insha allahu tacaala oo hogaaminayay beter iyo w jo unicef un v a ayaa maanta waxay soo booqdeen isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo shiraan isla galnay booqashay sameeyeen bukaanadii arkeen baahidii iyo isbitaalkii guud ahaan aniga aan qabno wasaarad ahaan waa u gudbinay insha allah waxaan jecelnaha waxaa waaye maadaama iyaga dhan ay badnaayeen unicef w jo un a v a oo bitter hogaaminaya dhammaan baahida aan u gudbinayo insha allah sida ugu dhaqsarda inay usoo jawaabi doonaan ayay noo sheegeen waan ku mahadsantihiin booqashada maanta noogu maateen booqashada maanta maalinta keliya iyo naqan booqashada anugu soo laabto anaa la arko waxyaalaha aan hayno bulshada aan ku hayno aan la arko
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaare wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muddo toban maalmood iyo ku badan safar kaga maqnaaya magaalada xudur ee gobolka bakool iyo intii isu ku suganayay degmada xudur weliba kulamo la qaaday golaha deegaanka degmadaas xudur qeybo kale ee bulshada magaaladaas ka dhaqan soona ujeedadiiu ahayti sidii la heli lahay naqshada degmada xudur ee gobolkaas bakool kulamadaas wasaaradda iyo kusuubiyaasi degmada xudur si walan ku ogaana weliba qadka taleefonka ku waraysaday gudoomiyaha guddiga howlaha guud ee golaha deegaanka degmada city xudur mudane cabdirasaaq isaaq saajin socon inkuwerbi kulamadii wasiirka howlaha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo laqaaden iyo walyaabogii laku hadalay muddadii wasiirka ku sugnayay degmada xudur
waxaan maleyna inka salaame iyo dhammaan iyo oqdaydiga salaanka bacdi rungu wasiirka neko iskuwa hor argusii iskuwa amaleyna kurogi geeki ya maydara inshagada yanagadi maalmo iskurogina ujeedooyinku isunkoy iyo qalabka nigeria may kumadahay kulay maadaama usheey wasiirkii howlaha guud iyo gudiyeynta dowladgoboleedka koonfur galbeed ini maanaraay maadaama sanad usoo ku dhashalay lama kun ilaa baatan yani magaaladan madur iyo guud ahaan koonfur galbeed digin xaku maanaraay boqol sitin digin xaku kurta ee qofur iyo elbc iyo waajib ini lamasaamay barnaamij sanada dari arban profile ama ini magaalooyinka absansan ay design ama nabsadeen iyo maylaraay sheegada bartirada walbuufi magaalo walba inkastoo burburkii dhata magaalooyinka xasa maylaraay sheegauurkawna ini dad sameey soo kabasho iyo disiis aakiin xasa la qabo inuu ku faa'iidaysan maadaama waxyaabo yar yar oo degmooyinka la fuliyey labada sana la dhaafi oo geed laba geedkii laba kun sagaalkii xaqiiq laba kun labaatan la galayna wasaaradda na diyaariyaatay qorshihii horumarinlanka kasamayay fadi designlanka samayay fadi wadooyinkii dayaatirlanka samayay fadi roobihii dowladda kasuugay fadi sirkooblan samayay fadi gedida demobinlan sameeyey ilaraay sheegada barnaamij leerow urbanization magaalay profilan suubi ujeedooyinkaasoo kinguweynay imerka meelyada socday wasiirka oo howlaha guud imerka wasaaradda la socday casharadaas maalmood ama libi nakadiinta mumba haadiran walaadinwel walay markaasayti aan qofsoo minamaada sina sheegati iyo walaxaka markaasay inbaaha soo baahayaale oo kasto meel dheer ay labada kubargaray kuna lacagta saxsan kala sooran sidii hore islanti wan isiri sidii markaas inshal sareeya kuma hayaa u badaga meel dheer ay jagan ee kuski ee magaalada meel dheer ay kasto ku xerow ee kuku oo hadda global furi la diyaari labada kuski ee lacagta hadda abdeeda ee wala yuri lacagta labada kuski boobiga la duubi meeleraay sheegisinkii la sameey siduu meeleraay sheegatakasiyaadi qaabka taa horta meeleraay sheegad ayagastooda jeediinka guud kaasa
okay guddoomiye markilaha ku taba qorshaha naqshadeynta ma walaa jiray wadooyin oo dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda iyo siin cayintii in la dhisa ama kala ma jirto keliya dhismo oo wadooyin oo yesheenan maka jira miya qorshaha iyo milankoyan
waxaaniyo warto meeleraay kudur oo kala hadlan waran meesha wadooyin oo laga samay barnaamijka masarbalaanka oo wadooyinka meeleraay sheegay labaatan kun lahaa dadwey mid dadkan kunaga dadki magaalada meeleraay disaansha iyo wadooyinka already meesha sameeyay dowladii hore oo dowladii hore محمد زياد برس كبعض هنا بربركم وكذا كان فوز الدنيا حتى لو نفسية برامج الكوكاريرة نتيجة كاس وكذا كان يورد يسوق من ملا رأي نصر بلانكا وكل بنو الشديد شاية اللي ورد جاي نتيجة ولا تورد يطيب ولا غلطه وصوح ورد يعطر لك طابع العاكين نتيجة بنو ملا رأي شاية اللي يعطر ينصوفي لا تنسى كبعض هنا صولة كتن كل نصوفي وحيا واحد طيب شكوها لكن واحد ملا رأي شاية اللي يصار الله وقعدت في واحد زيارة مجرد laakiin inta markaasay yoorabkii lahayd ama una magaalada meeleraayinwada sharaxay isla markaas meeleraayinta walaakin wareeji wadoyinkii arbankeen sameeyey kubaaniga laga duufiyey ama la bileeri hawada ku kushay lamota oo kale oo doonkaas oo kale deegenkii duufi markii waljeey laakiin inkaas meelera sarta magaalka maraaso iyo biyaha kuuinmeelera maxkamada waa haroomadii kale dowladda oo kala haasuufi warshooyinkaasay kaa hosmeegaray lamadakood waana sirkoosi sirkooba laga suufi shubooda lagu diyaaray insha allah laakiin raddiyaan maana waa hadda oo sacdaas kaasana hawshoodaero jar kima jartay inelaray diyaaray melaray suxase raamisaasay
golaha deegaanka degmada xudur muddadiiyo hadda dhisanyin waa guddiga golihii deegaankan ka horeeyay ee maamul goboleedka lansuubi bal maysin qof soomi
walaa waxay u badanaa hortima dharaay lama sanina hadsisan intiinu maamulka sameeyaa garna labadaa sanana walbaa qof soome walnama dharaay injeelada dumayin waxyaabaha nalakuus meeku mahaytay barnaamijyo oo yani haylaha inka sameeya uisimo projectka barnaamij dheeroyo barnaamijyoinkiisi marka waxyaaba oo ma jira un kufaadiyeysan wateen oo kale isirada diyaartiniyo elay lawada warada misbookiyo meelaay wadoyinka oo dofmada laga fiicansan iyo harumada dowladda iyo diyaartad laga sameeyo dowladda hoose oo roland isbookiyo loola sameeyo doolar oo dadkii wadayso waxyaabaha saa hortana dheeraay sheegada joogeynayo hakusoosoominamada kullaha dhaafina sagaal meesha asala ka sameysaadeeraad wilaasalalasay afri waxyaabahaas in sheegaa meelera yala joogi madina golihii deegaanka waa ku badan intay muhiim magaaladii qorsheynka oo kale mariyo qooyinka walaalisiina kujiyo qorsheyntii hoos diyaarinayn hataa soobin edeedii wala diyaaray عشان اللي رايح يشتغل صح اكسر من الضرب اللي بقول كان يقول لك يعني مثل التسليم وطلع قوي وحاجه عشان يجي يرجع مين يمشي كان يجي يجي يقولوا يعمل لنا اليوم اللي رايح يشتغل ضرب قوي بعد جاب كده انا في تياتر اللي بتشوفي أبوهم تغير ويجي يشوف اللي فني أحكمت يا عبد الله راي سائل الجود ومديان عبد الله رمين ولا هو لا حصل أوغرام سيد ما أبو تغير سيدين وقال له فجأة نخطب ويا واسان شو ناس عندين انتقالهم ولما جرى إلى عبد الله راي طبيعي
bal markii laha ku taba dhinacaas maadaama kumay degto guddigii ogolaha deegaanka degmada xudur maamulka degmada ting mayba jiray dadka tuulooyin ama deegaano hoos kooya degmada xudur oo saameyn ku weeldhatay kadalaanka amaba lodaygo oo beero deegaanadaas xaalufiyay bal maamulka degmada may arintaasi tu gacan ku jeysaday kiisas haddii jiraan kiisas noocaas ee oo hasin deeri
والله إلى كمان والذي بعدك فدرائي أوري جهاز الصومالي جهاز قومي بالسماء هم كان هنمر إلا إبايا مثل جاي وعياو بدنا نقول فدرائي جهاز فيه لكن أنا مو جوا يوكل درجة أو بيرو فدرائي وقت الوقت بوت كل البوكارية هذه مكان dadka masaafiisna dharaa in sheegay oo qowlu quraan garoon wadaagay quraan qowlu dalbeen xaadara ku haay hortamay akamay rajiyay inuu dowladda shuqul iyo hay'adaha iyo waa guddi doona oo deegaa in Soomaali ardayaha ku saarti oo ah in ku qantiisu heedi in la raay saameyn soo baxdu wal doonta hadii buu dan buu fina ama la raay sheegay na taawun ama taawun shir la raay intuun tacbiilin iskamayno inay saameyn kale kondha isoo aawna waa sii ergaay wasaaradda kusaalka soomaali godaabale laakiin guud ahaanba ma laraay saameyntaas deegaan kuwa xijar guud magaalada kaliya ma ay inay guud iyo magaalada nasiya mari iyo qaaba mala wada weydi ma laraay in sheegada kullay rajiyaan inay warbixinada iyo riboodada ku diyaaray iyo hayadaha dhaqaaladeed waa ku wada doonaa
inkii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada maankay medical center maga maskiin mayka eh maalmuuladeedaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw malaalo macaamayo maygaal lang aragawna muhi soorma kaamaw maankay medical center isbitaal moodadii inkajamboysi eh galabshay laama meriyaa daawadiis maashaaalla ewa migal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliil mawlaaga aafiyey ilow waliimood banfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey migali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor cuduradu guud daawayoso walshileedisley lahandoorey allahan kadeegi kaalak migal ibilaan daawayawsho taqasusey alla indeesi bulshoy hadeerakooya maankay medical center maankay medical center wayba kale diyarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadambooyin ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta merarka iyo dalaanta dheecaamada laku ogaado burooyinka dhuunto galaayan burasteetada kaadamaranka hiraw iyo baaritaanka lamaad lan isguursadan fadaayaan sida ditoorka cudurada guud ahaan kombyuutar oo usuun cudurada guud awaa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaray farmashi durdura daawo ayo nooc laku helaw daawaynseena laku salseeni turki uk iyo masar yo meelo diyaarsiinka
barnaamijkaana qaybasha dhex ayaa isla deerna khiyaare magaalada muqdisho caasimada dalka weliba ku qabsoomay shirweyne lanku taladaaye sidii lanku horseeda lahaay cudurka koronafirus oo ku dilaacay dalka shiinaha islamarkaasi toy lama kiis ku mid ee cudurkaasina laku heli dalalka soomaaliya daris kale sida kenya iyo etoobiya iyo weliba wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya geegiya gobatay shirweyne lanku hadlaaya arrimahaas oo ku qayb galeen dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha bahwadaagta le ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya welina shirkaasitay ku hadalay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya marwa foosiya awikar nuur iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya saas haatoon weli miile hadal ku jeediyey taliyaha laanta socdaalka iyo jinsidaha dowladda federaalk soomaaliya iyoona mas-uuliyiintaasi toy ka baaqeen in lagu talada sidii lanku horseeda lahay virus kun cusuban ee adduunyada kasaa'idi waana mas-uuliyiinta shirkaas ku hadali sanadii kasoo qaybgalinka wasiir alaan marti kuu nahay waa aada u mahadsan tahay agaasimaha دلالك دانا مقتنين مرعى دانا هاي دلك قلدين مرتي شرفتا كل واحد سنتين waxaa isu kaaya keenay waa qiyaasta karti welwelka laga qabo cuduradan faafa ugu horeeya hadda welwelka ugu weyn ah ee coronavirus adduunka ilaa iyo labaatan dad ka badan saameeyey dhimashadana ay sii kordhayso ilaahay anaga qabtan china waxaa u barnaaqday wasaaradda caafimaadka roolkeeda waa roolka ugu muhiimsan sidii looga hortegi lahaa shaqaalaha sidii loo cabin lahaa qalabka sidii yani loo siin lahaa dabcan degadaha laga kaalmeena aadan ugu mahadcelinayna keliya ma aha magaalada muqdisho iyo magaalada waxawaa magaala gobolada meelaha ugu waaweyn ee laga soo galo laga soo dego in control fiican uu jiro ilaayaa naga haya qadartiisa aad ay u weyn tahay sidii loo xakameyn lahaa sidii looga hortegi lahaa aan ugu diyaar garoobi lahayn ma aha howl wasaaradda caafimaadka iyo keliya u taallo iyo immigrationka iyo wasaaradda duurista hawadayn waa howl u taalo wasaaradda naga sii fara badan in laysugu tago u baahan si aan aan aan ugu hortagno cudurkan iyo cudurada faafa guud ahaanba ee laga soo galo wadanka marka aada iyo aada u mahadsantiin saciid isagaa u tarjumi doono waxaan u malaynayaa presentation wasaaradda soo diyaarisa oo brief ah aan ka sheekeynayna cudurka marka waa la iiga hadwaynaa cudurka in dhinteyda laga sii sheego marka waa gudbinayaa mikrafoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhegin hadana dhammaanteed intii laga soo qaybgashay sida wanaagsan contribution dhageysiga soo kacay dhalay waa ka xumahay mar labaad xaqabta daamaya habeena kasoo guurnay oo halka kasoo guurnay laakiin shaqadeeda si wanaagsan ayuu ku dhacay waxaan ilaah ka baryaynaa inuu ilaah naga badbaadiyo cudurkaasi innagana maadaama aan dadkii matalno annaga soomaali oo dhan halka ku matalno waxaa la wixii aan samayn karno oo idil aan samaysano waxaa la wixii kale uu jiri karaa inaan gooni intaan u dhigno aan hal meel kasoo jeedsano koofiykiisii runtii waxaan aada ugu ammaanayaa shaqada wanaagsan ee boolka ay ka hayaan runtii iyo meelaha kale ee aan soo arkay erboolada kale aan soo arkay dhammaantood hadda waxaan ka codsanayaa insha allah tacaala waxaan idinka codsanayaa tixgelinta qofka marka uu soo dego inuusan contact la sameyn karin dadkii hore u joogay wadanka waxaan si dhow inagu ula soconay xaaladaha cusub ee soo kordhaya cudurkan la xiriira waxaana mar walba u shaqaynaynay oo haddana ugu sii shaqayn doonaan haddii aalayaan siyaasadaha ay wasaaradda caafimaadku u dejisay ka hortaga xanuunkan waxyaabaha noocaan oo kaleeta ilaahay mubaahida joojin kara waa xataa bini aadamku uu dhamaystiri karo may jiraan laakiin waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu mucaawiyo oo dadaalada wasaaradu ay wadaan uu ilaahay inoo suurtogeliyo inaan kaga hortagno waxaan hay-adda socdaalku ay ka howlgashaa oo ay ka shaqaysaa oo saraakiil socdaal ay fadhiyaan ilaa shan iyo labaatan barood oo dalka laga soo galo dhammaantoodna waxaan gaarsiinay digniinaha ay hore u bixisay wasaaradda caafimaadku inkastoo aysan isku duruufo ahayn haddana waxaa jira dadaallo ay wadaan dadyaabo kale ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka la xiriira deegaanada kaleeto ee dalka laakiin si guud barahaas oo dhan waxay u diyaarsan yihiin inay xanuunkaasi ay kaalintooda ka qaataan la xiriiraan hubiyaan socdaalka qofkaani iyo meelahu soo maray haddii ay la xiriirto si toosa iyo si dadban intaba xanuunadan xanuunkan wadamada laga helay waxay saraakiisha socdaalku la xiriiraan wakiilada caafimaadka iyo hay-adaha amniga si arrinta wax looga qabto waxaan aada hadda u dhageystay warbixinta wasaaradda caafimaadku ina siisay oo iyadana aan rajeynayno inaan ku helno iyadoo covid aan siiyo si aan u gaarsiino dhammaan barahaas dalka laga soo galo waxaan is leeyahay bini aadamkii intii la faray ee ahayd dadaal un in la geysto in keliya aan u baahanahay aan sameyno oo lawada hawl galo si guud marka saraakiisha socdaalku waxay diyaar u yihiin boqol kiiba boqol kaalintooda inay ka qaataan ka hortaga xanuunkan waxaynu u bareerayaan sidaad aragteen oo waa halka laga soo bilaabo iyagoon bay kusoo bilaabataa waan aragnaa inaan qalab la haysanin oo ay iyagu ruuxoodu waa waa bini aadan oo xanuunka waa ku dhici karaa laakiin waan ognahay duruufaha jiro oo qalabkii lama haysto maasiskii wixii loo baahnaa hase ahaatee waxay diyaar u yihiin inay u bareeraan oo ay ka qayb qaataan ka hortaga xanuunkan aada iyo aadaan ku faraxsanaa inaan kasoo qayb galo shirkaan wasaaradaan soo abaabulin oo u mahadcelinayna wacyigelintuna inay joogto noqoto inta xanuunkan uu ka dhamaanaya ka u tarima haddii la yidhaha sharafka ay bataan aada iyo aada mahadsantiin
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo tumuusac ilaa iyo tomiilama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti linghira ama langmari saliid ama fisilin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiyan ogaate ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin kusurugna
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasha dambiyaha sildeerna khiyaare magaalada muqdisho weliba geega ku furamay suuqweyne cusuban oo lanka taragelay in ganacsatada soomaalida iyo ka ganacsadaan munaasabadda suuqweynahaas lakadaafuraay weliba ku qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya usoona khudbad dheermeeli ku jeedi welina wasiirka ganacsatada soomaaliyeed anka baaqay in iyo ganacsisho ka hormariyaan dhaqaalaha iyo walhasaarowga dalka soomaaliya
dadaal lagu diiwaangelinaayo ama diiwaangelinta ganacsiga lagu fududaynaayo loogu sahlaayo ganacsatadu inay hesho adeega ay u baahan tahay sida ugu fudud aan rajaynayno mustaqbalka in ayagoon wasaaradda imaan halka ay joogaan ay ka heli karaan ganacsiga shahaadooyinka ay isku diiwaangelin karaan wasaaradda halkaasna ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaan rabnaa inaan soomaaliya ka soo qaadno meeshii ay shalay maanta joogto oo ah dalka ugu hooseeya xagga fuudaynta ganacsiga oo runtii aan rabno inaan dadaal ka muujinno in soomaaliya haddii ahayd dalka ugu hooseeyey muxuu ahaa maanta ay tahay inaan kor u soo qaadno sumcadda iyo sharafta soomaaliya taasina waxaa fuudayn kara ganacsatada soomaaliyeed oo uu ka mid yahay suuqa maanta aan joogno oo sanadkiiba laba mar la qabto ama lixdii biloodba hal mar runtii wuxuu ka mid yahay waxyaabaha fuudaynaya ganacsiga waxyaabaha tusinaaya in soomaaliya ganacsigu ka socdo in waa dhinaca wanaagsan ee soomaaliya marka waxaan rabnaa oo kale in ganacsatadeennu maanta dalkeennu wuxuu ku xiran yahay waa dal runtii wax soo galaan laakiin aan waxba dhoofin taasna waxaan rabnaa maadaama dalkeenu uu yahay dal khayraad fara badan ilaahay ku manaystay hadday noqon lahayd xag xoolo hadday noqon lahayd beer hadday noqon lahayd kalluumaysi in dalkeennu iyo khayraadka kaleo macaaliimta iyo shidaalku iyo ka mid yihiin in dalkeennu uu noqdo dal wax dhoofiya hadda runtii aad ayay argagaxu leedahay meesha aan marayno ka ganacsiyahaan adduunka meel kale waxaan ka doonine dal gudaheenna waxa aan ka soo saarno oo dalkeennu u isticmaalo waxaa aada uga badan waxa dibadda laga keeno marka waxaan ku dhiirigelinayaa marka ganacsatada halkaan isugu timid oo dhallinyarada u badan in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka in la dhiirigeliyo warshadaynta dalka wasaar wasaaradduna arrintaas qayb ayay ka noqon doontaa waxay ku bixi doontaa juhdiga ugu weyn waxaan dhiirigelinaynaa oo runtii aan rabnaa inaan hoosta ka xariirno inaan aad u dhiirigelinno ganacsiga gabdhaha halkaana lagugu sheegay oo runtii aan aad u soo dhoweynayno annagoo ogsoon gabdhaha soomaaliyeed inay lafdhabar u ahaayeen qoysaska soomaaliyeed siday u jiri lahaayeen ganacsiga ay sameeyaan inuu yahay ganacsi aad u ballaaran ganacsi aad muhiim ugu ah bulshada waxaan rabnaa marka ganacsigaas in la kobciyo runtii ganacsigaas inuu kobco midho dhalo uu meel gaaro waxaan rabaa oo kale runtii inaan mahad ballaaran aan u celiyo rugta ganacsiga iyo warshadaha oo ganacsatada hoggaanka u ah oo runtii hogaamintooda suuban wax badan ay u tareen ganacsatada runtii ay nagala nagala dhexayso wada shaqayn aad u dhow annaga iyo ganacsatada isu kaayo xira isku xirkudooduna uu laga maarmaan u yahay in ganacsigeennu uu kobco runtii ugu dambayn waxaan rabaa oon halkaan uga faa'iidaysanayaa ganacsatada halkaan joogta si ganacsigooda uu midho u dhalo si hadafkii suuqaan aan u nimid maanta uu u noqdo mid ujeeddooyinkii loogu tala galay aanu ka gaarno dhammaantood kolley waxaan rajaynaynaa inay ka diiwaan gasho yihiin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soo sidaas maaha ganacsada halkaa ku soo bandhigayso muxuu ahaa bandhiga soo ma wada haystaan diiwaangelinta wasaaradda waa la aamusay ma waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay inay haystaan inta ka dhimana ay soo bandhigaan waxaan kaloon ku bogaadinaynaa ganacsatada runtii alaabaha ay soo bandhigayaan badeecadaha iyo adeegyada ay halkaa ku soo bandhiganayaan inay noqoto mid taya leh waxaa weeye qiima jaba qiimaha oo jaban keliya yaan la eegin waxa shacabka soomaaliyeed loo ay gadanayaan waxa shacabka soomaaliyeed ay isticmaalayaan in tayadooda aad loo hubiyo taasina waa waxaan is leenahay waa arrin laga maarmaana tayadu waxay runtii sahlaysaa dadka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed inay helaan wax bed qaba inay gataan badeecad bedleh bed qabta inay gadato taasoo sahlaysa caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ka caawinayso dadka soomaaliyeed ilaalinaysa badbaadinaysa waxaan kaloon rabnaa ayadana hoosta ka xariiqaynaa inaad dhammaantiin noqotaan canshuur bixiyaal haddaan canshuurta la bixin hadda ma la qaban karo adeegyada shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin hadday noqon lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd waddooyin hadday noqon lahayd maxaa la jiray adeegyada kala duwan oo shacabka soomaaliyeed uu baahida weyn u qabto marka hadalka waa idinku dheereeyey waxaan u malaynaa inaan kollay suuqa ku soo wareegi doono waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim suuqaani inuu ballaarto waa suuq faa'iido weyn inoo leh wuxuu sahlayaa isdhexgalkii bulshada waa meel ay ku kulmaan sida aan arkayno ganacsatadii iyo dadweynihii soomaaliyeed ee waxiibsanayey idinka ayaa laysankii dhex bixi doonaa waxaan rajaynayaa suuqan kan xiga inuu nagala soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaruhu nagala soo qayb galo mudane xasan cali khayre taasina waxayna tusaysaa kulley muxuu ahaa hadduu noo ballaarto oo meel madaxda dalka ay imaan karta uu noqdo in ganacsigeenna ay door weyn muxuu ahaa ay ka qaadan karto inuu sii kobco mar walba madaxda dalku waxay diyaar u yihiin oo wasaaraddeedu ay ka mid tahay iyo madaxda sare ee dalkuba inay ganacsada soomaaliyeed ay dhinac istaagaan ganacsada soomaaliyeed ay alxamdulilaahi la qabtaan ku kaalmeeyaan ku garab galaan kobaca dhaqaalahooda si dalka uunoo inoogu kobco dhallinyaradeennu ay shaqo u hesho dhibaatooyinka jira hadda oo ay ka mid yihiin amni darrada iyo fakriga iyo jahliga intuba hoos ay u dhacayaan haddii ganacsigu uu kordho
guud ahaan akhyaar ee barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan oo aan u maleele siinla darirsihay dhinac sanaadana gacanweyn ku jeysada wadaakee bilaal hilaal sheekh shucayb weliba siin kugu tabaanay sidaasi ammaanullah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu